maanta halkan magaalada dhuusomareeb waxaa noogu yimid ciidamo ka socoto amisom uu horkacayo taliyaha koowaad ee amisom iyo saraakiil kale wuxuuna daba socday isbuuc kahor halkan waxay ku yimaadeen sidoo kale booqasho booqashaasna waxay sidii u kurgeli lahaayeen u qayb qaadan lahaayeen hanaanka geedi socodka dibudhiska maamul goboleedka galmudug sidoo kale waxaan ka hadalnay siday wada shaqayn lahaayeen markay halkan yimaadaan ayaga iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gedisan siday wada shaqayn lahaayeen ayaan ka wada hadalnay waxayna amison ka shaqaynayaan siday u qayb qaadan lahaayeen geedi socodka dibuheshiinta sidoo kale doorashada galmudug si loo dhiso maamul ay u dhan yihiin dadka reer galmudug waa markii labaad ay yimaadaan ciidamada amison uu horkacayo taliyaha koowaad ee amison waxayna halkaa u yimaadeen si ay ugu qayb galaan geedi socodka dib u heshiinta iyo dib u dhiska maamul goboleedka galmudug waxaan rabnaa ciidamada amison inay goobjoog ka noqdaan inay arkaan ilka halkan ay ka dhacdo doorasho xur oo xalaal ah marka waxaan ummadda soomaaliyeed meel kastay u joogaan iyo dadka reer galmudug uu baaqayaa in magaalada dhuusamareeb ee u ah caasimada galmudug ay amni tahay ee laisku haleyn karo haduulahadaa mar dhow aan bilaabi doono dibheshiinta sidoo kale maamul udhisada ama doorashooyinka mar dhow geli doono marka waxaan leenahay waa mahadsitiin